waa maxamed sheekh xuseen maxamed waxaan joogaa dhigan oo soo dhaweynayaa wararkay qalayeen banan run ahaantii waa idaacad aad bay qalaysa dhibaato gobolka shabeellabaate waxaan ku ammaanaa dadaalka ay ka geystay dadka shacabka ku dulman gobolka shabeellabaate
waa yahay taliyo ku-xigeen waa markii labaad haddaana qaldanayn aada marka ku tagto booqasho adigoo taliyo ku-xigeenka nabad sugidda ah bal inooga sheekeey magaalada marka xaalkeedu siduu yahay marka hore
wallaahi walaalkii magaalada marka ninkii adka jiro gumeelaa jira maanta hadday yimaado waxaan filahayaa magaaladan wax ku dhacyaa maxay maxaa yeelay qof dadka ku nool miya bay waxayka yihiin magaalada dhan waa kala xirxiran tahay meel la aado ma jirto magaalada laba qaab saddex qaab oo kala xiran tahay dhammaanta ninkii ark waa fajacaa magaalo dhibaatan ka taagan kollayba hadda waa waa magaalada laba habeen oo ku sugnaayo wax badan waa kolley waxaan suurgelay magaalada walaalkeeda walaa waa dhibaataysan tahay inkastoo hadda magaalo badan iska jiraan laakiin magaalada magaalada marka maanta qofkii arki jiray waa markuu arko walaa waa la yaabaa
waa yahay maxaa marka idiin qorsho ah magaalada marka maamulkiinu hoos tagaa ma saasaad ku fiirsanaysaan qorshihiinu muxuu yahay wallaahi qorsheena anaga waa magaaladana wax laga qabto waxa ay tahay hadda laga badbayo amnigeeda la sugo dadka deegaanka degan magaalada loo baayo amnigeeda waxyaalo badana kugaarnaa dubayhesiisiin waxwaaji jirtay inkastoo hadda dubayhesiisiinta hadda dhacday dubayhesiisiin sax ay hayeen laakiin in wasiirre iyo rag sarsare ilaagaan madaxweyne ay yimaadaan magaalada amnigeeda in la sugo safarkii kolay hadaan soo galay meelaha soo maray dadka deegaanka aan soo arkay dad diidan ma ahan in meesha macnaha amnigeeda iyo waxeeda la sugo oo dadka ammaan ay helaan magaalada islaamka diidan maahan laakiin waxaa ka jira caqabado badan oo magaalada weligeeda ka taagnaaya labaatanka sana lasoo dhaafa ka taagnaaya jira keliya anigii waxaan rajeynaa insha allah dowladda koonfur galbeed inay baabdayso caqabadaasaan rajeynaa madaxweynaha iyo wasiiro iyo ragga meel joogo iyo dadka deegaanka la talada dadka deegaanka oo degan magaalada iyo dadka hareeree degan in laga qaato si gobolada kale kale lagarana ka qaadana insha allahu deegaanaa waxaan rajeynaynaa insha allahu dadkan dulman ee meesha ku dhibaataysan dhibaatada gaarta dad soomaaliyeed waayo dad muslima waayo in run ahaantii aniga kaligen wax kama qaban karna ayagin ay wax qabtaan inagina koleba wax koonfur galbeed ay ka geesi laheed ay ka geesiso rajeyna isbuucan khamiis wax ka dambeeyana isbedel badan laga helaa duurayraada
waxaa laydinku eedeynayaa maamulkiinan koonfur galbeed inaad gacan bidxiiseen shabeellaha hoose bulshada ku nool oo dhibaatooyinka qof walibuu og yahay bulshada haysata ee eedamaha noocaasa laydiin jeediyo maxaad ka oran lahaydeen
wallaahi walaalkii aniga hadda koonfur galbeed ka ahan magaaladan werika waa waxaa agsigiisa waa ka jiro wax badanaa ka jira been maahan koonfur galbeedna hadda laba mara hal mara meeshaan imaad soo marayna iyo laba marna noocaasa imaadeen wasiir la imaadeen weli hadda koonfur galbeed meel markeeda iska fuli marka maadaam gobolka shabeellaha meel kamid ah maanta koonfur galbeed ay ka shaqeysato maba jiro maba jirtaba laakiin waxaa kuu sheega walaalkii koonfur galbeed deegaanka dadka ka dhasha koonfur galbeed ka tirsan maanta xilka u ahaayaa laga rabaa inay wax ka bedelaan waxaana ka rajeynayna waxkaan ku yimaa waxa sheegaysan eedaanka koonfur galbeed soo jeedaan wax baa ka jiraan waa sax in mar hore wax laga qabtay dheere meesha wax laga qabanin wax badan meel meelo badan wax waa laga qabtay laakiin mar meesha waa dhimeeday waxaan rajeynaynaa insha allah usbuucaan soo socda in wax laga qabto
waa yahay taliya ku-xigeen sidaad la socotaba dhibaatooyinka shabeellaha hoose muddo afar sano ah ee socda hadda xaalku wuxuu marayaa dadkii in la gubo dab la qabadsiiyo marka maamulkiinu miyayna taasi sharaftoo dhaawacaynin
wallaahi maanta waxa shabeellaha hoos ka dhacay maamulkeena keliya maahan ummadda soomaaliyeed iyo adduunkao dhan wax ku nool waxayna rajaceyna ahayd taas wax haboorta maamulkeena keliya ah ma ahaan laakiin waxaa kuu sheegaa maamulka waraale ka yahay maahan waxaasi waana insha allah waxaan rajeynaynaa waxaasina waxbaa isku bedelaan taladana ay lahaa doonta dadka degan magaalada iyo meelaha u dhow iyo dadka degan gobolka shabeellaha hoosen taladana gobolkaa yeela doonanaan rajeynaynaa waxaan ku rajeynaynaa taas waaye aniga meesha kasoo jeedo waa gobolkan hadda aan joogo mana yeeli doono mana yeelaayo dulmi in lagu sameeyo meel aniga gurigeen dulmi lagu sameeyo nin qaada doono ma ahaan doono waxaan u imaaday waxa waaye inaan dadkii kale wax la gaarsiiyo aan soo tacsiyeeyo aan soo arko waxay kusugan yihiin dadkayga aan soo arko maamulka waa ka tirsanaya laakiin waxaa kasoo jeedaa meesha ana caawanaya maanta kala soo hadlaya kasoo jeedaa nin kasta waxa uu meesha inuu geeyay wuxuu ka imaaday gobolka kurasha ku imaaday dhamaan meel lacag laga soo qaado ma jirin waxaa kuu sheegaa walaalkii waxa meesha laga geystay aniga ana xanisha xuseen aa kuu sheegaa ciyaalka meesha lagu gubo adeerkooda ahay adeeraanu ahay dhibaatada meesha ka dhacday ninka koowa kasoo dhacaysa ka danqanayo aniga waare waxaan meesha ugu kama tahay waxaan rajeynaya insha allah in wax laga qabta dowlaha yirahda wax laga qabtaa rajeynaya wax badanaan ka hadalnay maantana waxaan codkeyga ku diranaa waxa meesha kaga dhacay ha- in wax laga qabto waana laga qaban doonaa insha allah walaaka dowlaha yirahda ugu dambayntii ah, maleeshiyaadka dhibaatooyinka ka wada marka iyo deegaanada kale hoos yimaadaba maxaa idiin qorsho ah wararka qaarkood waxay sheegayaan xitaa inay darees wataanoo qaab noocaas ay ku howlgalaan
horta een, waa waa sax waxa waa jireen waxaan warwada jiray warwada socdana waxaan rajeynaya in ciidan koonfur galbeed ay leedahay oo koonfur galbeed ka amar qaato oo dadka deegaanka ay leeyihiin dadka deegaanka u dhashay ah in la keeno gobolkan sida rabata rajeynayna mar dhow tababar goobdhow uu soo dhamaado ciidan deegaanka laga qaada tababar goobdhow uu soo dhamaado mar dhow inay yimaadaan inay la wareegaan dee- gobolka sida hoose degmooyinka inay la wareegaan rajeynayna mar dhowna dowlaha yidhaahdo waa waa howshaas waa la fuli doonaa mar dhowna waa imaan doonaan kuwaas ayaana waxay la wareegi doonaan ammaanka gobolka si ay meeshaan nabad iyo xasiloon loo helo dowlaha yidhaahdo aad baad umahadsan tahay taliya ku-xigeen